boqolkiiba soddon konton inaan buuxinno qayb ka mida qaybahaas oo ah macallimiin mishaar la siinaayo inay jiraan iskooladii dowladda iska lahayd oo aan ijaar ahayn in dowladda ay ku soo wareegaan oo la dhigo shaqaalo aan mishaar la siin ay dowladda siinayso meeshay rabta ha ka keento brocessay ku jirtaa laba boqol iyo konton macallin yaan hadda haddii ilaahay yidhaaho sanadka markuu dhammaado yaan rajaynaynaa january inay noo soo baxaan oo world bank ay ballan qaaday oo process ku jiro macallimiintii iskoolka dhigaysa iskooladii dowladda ay lahaydon ijaarka ahaynna annagaa iskale waa noo yaallaan waa qalabayn karnaa shaqaalaheeday ka mid tahay korontadii iyo biyihii baa nagala rabaa dowladda inaan damaanad qaadno ayadana waa damaanad qaadaynaa waxaan ugu talagalnay marka in la helo ayada oo iskooladii kalena ay furnaanayaanoo la xirayn yaan waxaan rabnaa in la helo iskool aan lacag laga bixinaynin oo dadka ay imaanayaan iskoolkaas intay dhigtaan ay bixi karaan oo la mida iskooladaas kale waa bilownay ilaa iyo saddex iskoolaan hadda maraynaa oo baydhabo hataa ka mida insha allahu marka kuwan kalena inaan gaarnaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaahdo dadka haddii aanan waxba la barin jiilkan yaryarka ah weligeed waxaa lagu jiraayaa jahliga iyo fakriga iyo dhibaatada iyo gumaysiga hadduu cudurka aadi waayo iskoolka wuxuu aadayaa shabaab hadduu shabaabka aadi waayo wuxuu aadayaa ciidan hadduu aadi waayo wuxuu aadaa jidkuu fadhiisanayaa wuxuu baranayaa koollo iyo igaala suuqnimo ilmaha marka waxbarashada ha lagu gubaabiyo insha allahu annagana dowlad ahaan saan horey u ballan qaadnay ilaahay idankiisa waxaan xoogga saaraynaa waxbarashada in ay helaan dadka soomaaliyeed oo reer koonfur galbeed waxbarasho ku filan oo noocyadeeda kala duwan leh meel walbo oo degmooyinka ka mid ah waxaan rabnaa inaan gaarsiino dugsiga sare